alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin salى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى aalih waصaxbih slama tasliima kasiira kitaabu xamd illaahi tacaala wa shukrih wuxuu kitaab u yahay ilaahay xamdigiisa iyo shukrigiisa ilaahay in loo xamdi naqo iyo ilaahay jala wacalaa in loo shukriyo shukrigana waxay ku tacriifiyeen duhuuru ahari nicmat illaahi calaa lisaani cabdihi hana'an waictiraafan nicmada ilaahay jala wacalaa oo addoonkiisa u nicmeeyey inuu ilaahay carabka uga qiro oo ilaahay jala wacalaa carabkiisa kaga ammaano wa calaa qalbihi maxabatan wa ridan wa qanaaca nicmada ilaahay qofka u nicmeeyey raadkeedu qalbigiisana waa inuu qofka ka daahiro uu ka muuqdo oo ilaahay uu qalbiga ka jeclaado ka raalli noqdo ku qanco ilaahay nicmadaasi uu siiyey wa calaa jawaarixi khuduucan wanqiyaada xubnihiisanna inuu ilaahay jala wacalaa uga hoggaansamo daacada iyo wax wanaagsan uu kala yimaado xamdigana waxaa la yidhaahdaa wasfulmaxmuudi bilkamaali maca almaxabati watacdiim ciddaasi la mahadinayo waa in lagu sifeeyo kamaal iyo dhammaystirnaan iyadoo lana jecel yahay lana weyneynayo xamdigi iyo shukriguna sida saxiixa farqibaa u dhexeeya farqiga udhexeeyaana waxa weeye midba dhan buu u caamsan yahay oo shukrigu wuxuu u caamsan yahay xagga aaladda iyo meelaha laga qabanayo oo waxaa laga qabtaa qalbiga iyo carabka iyo xubnaha intaba waa laga qabtaa waxaanu khaas u yahay xagga sababta iyo waxa keensanaya oo ixsaanka iyo incaamka ayaa sababta shukriga keenta ay tahay xamdiguna wuxuu u khaasaysan yahay xagga meelaha laga qabanayo qalbiga iyo carabka laga qabtaa xubnaha isagu kuma tacalluqo waxaanu u caamsan yahay xagga sababta keenaysa oo ilaahay waxa loogu xamdiyaa kamaalkiisa laasimka ah waxa kaloo loogu xamdiyaa incaamkiisa iyo ixsaankiisa iyo nicmooyinka addoomihiisa uu soo gaadhsiinay haddaba ilaahay jala wacalaa in loo mahadnaqaa waa arrin aada iyo aada u weyn ilaahayna wuu jecel yahay sidaa awgeed baa waxaynu ku aragnay qur-aanka suurado badan oo ilaahay uu ku bilaabay alxamdu lilaah shan suuradood oo qur-aanka ka mid a ayaa alxamdu lilaahi rabbi uu ku bilaabay baabu wujuubi shukri qaala allahu tacaala fadkuruunii xusaba a la yidhi adkurkum waan idin xusa washkuruu lii mahadnaqo walaa takfuruunii ha iga gaaloobina ilaahay jala wacalaa wuxuu addoomihiisa farayaa inay xusaan oo ay u mahadnaqaan oo nicmooyinka ilaaha ilaahay ay u ictiraafaan ay u gartaan oo aanay dafirin wa qaala tacaala lain shakartum laasiidannakum haddii aa ii mahadnaqdaan laasiidannakum waan idin siyaadin doonaa waxaa rabbi uu ka xikaayoonayay hadalkii nabiyullaahi muuse calayhi salaam reer banu israa'iil uu u sheegayay haddii markaa reer banu israa'iil ilaahay u sheegay ama uu rasuulkiisa ugu soo dhiibay inuu u sheego ogeysiiyo shukriga ilaahay inuu nicmooyinka ugu siyaadinayo ummaddanna waxa weeye way uga sii awleysan tahay wa qaala tacaala waqul ilxamdu lilaah waqul waxaad tidhaahdaa alxamdu mahadoo dhami lilaahi ilaahay bay u sugan tahay ilaahay baa mahadoo dhan iska leh aayaddaana waxaa ku jira amar la faraya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu alxamdu lilah idhaah waaya wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi waakhiru dacwaahum an ilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waakhiru dacwaahum ducadooda ugu dambaysaa an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa ilaahay baa mahadleh caalamkao dhan rabbigiisa ahaaday marka waa aayaddii ku jirtay suuratu yuunus xaggeeda hore ahluljannaha rabbi uu kaga soo warramay aayadda aayadda ka horeysa iyo aayaddanba ahluljannihii bay ku saabsanaayeen ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati yahdiihim rabbuhum biiimaanihim tajri min taxtihim alanhaaru fii jannaati naciim dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma wa taxiyatuhum fiiha salaam waaya wa aakhiru dacwaahum an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka waxay ahlulcilmiga mufasiriinta in badan yidhaahdeen ahluljannuhu kolka ay jannada galaan wax allo wixii ay u baahdaan ee ay jecel yihiin waxay ku dalbanayaan subxaanaka allaahumma ayay ku dalbanayaan markay subxaanaka allaahumma yidhaahdaan ayaa wax allo wixii ay u baahnaayeen isagoo sidiisiiya ayaa lasoo hordhigaya markaasaa kolka ay waxa weeye dee cunaan ama ay dhammaystaanna ay odhanayaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xadiidta saxiixaana waata ku soo aroortay in tasbiixda iyo taxmiidda iyo lagu ilhaaminayo dadka ahluljannaha ah qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama utiya waxaa loo keenay leylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey biqadaxayni laba dhiiloo min khamrin khamri iyo wa labanin caana kala ah laba weelahoo midna khamri ku jira midna caana ku jiraan weliba labaduba buuxbuuxa ayaa loo keenay cidda u keentayna malakul jibriil bay ahayd fa nadara ilayhimaa wuu eegay waxaana markaa la yidhi kala dooro labadaasi weela fa akhada wuxuu qaatay allabana caanihii buu qaatay faqaala jibriilu jibriil wuxuu ihi alxamdu lilaah ilaahay baa mahadleh alladii allahaasoo hadaaka kugu hanuuniyey lilfirati ila lfirati firadii kugu hanuuniyey low akhadta haddii aada qaadan lahayd alkhamra khamriga haddaad qaadan lahayd gawat ummatuka ummadaadu way lumi lahayd rawaahu muslim marka xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa in ilaahay la mahadiyo mar kaste iyo gaar ahaan marka ilaahay adiga uu nicmo ku siiyo ama walaalahaaga muslimiintaa cid ka mida uu nicmo siiyo waa kaa yidhi malakul jibriil calayhi salaam alxamdu lilah markii arrintii ama weelkii u fiicnaa uu rasuulku doortay sala allahu alay wasalam ee ilaahay waafajiyey fitradana sida alimaamu nawowiba uu tilmaamay wuxuu idhaahdaa wafasaruu bilfitrati hunaa alslaamu walistiqaama hadal macnihiisu haabuu sheegaa inay ahlulcilmigu ku fasireen fidrada halkan islaamnimada iyo toosnaanta islaamnimada lagu toosnaado marka caanihii baanu rasuulku ayaa laga dhigay mid calaamadu ah islaamkii iyo toosnaantii iyo khayrkii waaya khamriga haddii aada maaragtay dooran lahayd ummadaadu way lumi lahayd halkaa kolkaa waxaynu ka arkaynaa qaala rawaahu muslim muslim oo keliya ma warina bukhaarina uu wariyey halkaana waxaynu ka arkaynaa ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan laga waayahayn cid mar walba toosan oo maaragtay xaqii haysata ilaa qiyaamuhu soo dhowaanayo oo aanay markaa wadalumahayn dhammaanteed aanay wadalumahayn waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka xumaanta uu leeyahay khamrigu waa umu lkhabaa'if xumaanaha iyo baatilada kale waa hooyo waa hooyadood waa wax baatil badan iyo shar badani uu ka dhalanayo qaala wuxuu uhi wa canhu waxaa kaloo laga wariyay can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay inuu ka wariyay abi hurayra qaala inuu yihi kullu amrin arrin kaste oo dii baalin shaani u saaxiib ah oo laa yubda-u fiihi aan lagu bilaabin bilxamdu lilaah kelmadda ah fa huwa shaygaasi aqtacu waa mid naaqisulbaraka ah barakadiisu waa mid ay kala dhiman tahay xadiiun xasanun buu ihi rawaahu abu daawuuda wakayruhu xadiidkana xasan buu ku sheegay alimaamu nawowiy raximahu llah hortiina waxaa kale oo maaragtay isna taxsiiniyey ibnu salaax caalimkii la odhan jiray laakiin sida saxiixa ah ee ahlulcilmi fara badane ay mareen xadiidku saxiix ma ahe waa daciif weeye sanadkiisana waxaa ku jira qura ibnu cabdiraxmaan almucaafiri almisri nin la odhan jiray waa daciif wa kadalika xadiidku waa mudarib oo ninkaa ku jira mar abtar buu idhaahdaa mar ajdan buu idhaahdaa mar aqac buu idhaahdaa taasina waxay kutusinaysaa inaanu dabdin eeg hadda takhriijka cajiibka ah eeimaamu albani uu ku takhriijiyey bilowga kitaabkiisa la idhaha irwaau lkhaliilka waay qaala wuxuu yihi wacan abi muusa alashcariy radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa maata marka uu dhinto walaadulcabdi addoonka ilmihiisu markuu dhinto ama ha yaraado ama ha weynaado lab iyo dhadi kuu doono ha ahaado qaala allahu tacaala alla wuxuu ku yidhaahdaa limalaa'ikatihi malaa'igtiisa qabadtum ay qabadtum soo maydaan qabanin walada cabdi addoonkayga ilmihiisii soo maydaan qabanin oo naftii kamaydaan qaadin fayaquuluuna nacam fayaquulu qabadtum hamarata fu'aadih ay aqabadtum soo maydaan qabanin hamarata fu'aadih midhihii qalbigiisa kii dee aada uu u jeclaa halkaa kaga yaalay fayaquuluuna waxay odhanayaa nacam fayaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay maadaa qaala cabdi addoonkaygu muxuu yidhi markii waladkiisu uu dhintay fayaquuluuna waxay odhanayaan xamidak wuu ku mahadiyo alxamdu lilah buu yidhi wastarjaca waanu istirjaacsaday wa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yidhi fayaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu odhanaya ubnu dhisa licabdi addoonkayga beytan guri uga dhisa fi ljannati jannada wasamuuhu kuna magacaabo u bixiya beyt alxamdi gurigii mahadnaqa u bixiya rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidku inuu yahay xadiid sugan horeynu usoo maray wa baabu maa yuqaalu cinda almeyiti kitaab ljanaais baynu kusoo aragnay waxaan u tilmaamayaa qofka marka musiibadaasi ay ku dhacdo weliba musiibada xadiidkani gaar ahaan u tilmaamaya waa ilmihii qofku uu dhalaye ee alxamdu lilah uu yidhaahday uu istirjaacsado fadligaa weyn inuu helayo guri dhan jannada looga dhisayo waay markaa qofka markay musiiba ku timaado inuu ku sabraa qadarkaa ilaahay ee ku yimi waa waajib weeye inuu maaragtay ku raalli noqdo iyo inuu ilaahay ugu mahadnaqaana waa darajo kaba sii sarraysa darajo ka sii sarraysa weeye sideedabana waxaa jirta hadday musiiba kugu dhacdo waxaa laga yaabaa musiibada adiga kugu dhacday mid ka sii weyni inay jiri karto oo ilaahay jala wacalaa kaa badbaadiyey marka alxamdu lilah ilahay baa mid ka weyn iga badbaadiyey kadalika waxaa dhici karta musiibadaasi kugu dhacda inay khayr ku horseedo hadaad ilaahay uga mahadnaqdo dee waxaa laga yaabaa gurigaa jannada inaad ku hesho oo ilaahay dembigaaga ku dhaafo ama albaab khayr ay kuu furto markaa dhankaa kolka lagaaga alxamdu lilah aad tidhaahdo calaa kulli xaal xamdiga ilaahay cinda almusiiba dhinacyo kala duwan ayuu sidaas uga imanaya qaala wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina allaha ilaahay la yarda raalli buu ka noqda cani ilcabdi addoonka yakulu ha cunaya aklata hal mar wax cunaya oo fayaxmaduhu ku ammaanaya calayha ilaahay jala wacalaa maaragtay cuntadaasi ama cunista uu halka mar wax cunay ku mahadinaya calayha ay liajliha wayashrabu cabaayo asharbata hal cabis cabaayo oo fayaxmaduhu calayha rawahu muslim xadiidkana horeynu usoo mara waay waxaa xadiidku markaa inoo tilmaamaya ilaahay xamdigaa sida uu u jecel yahay addoonkana weliba uu raalli ugaga noqonayo iyo meelaha loo baahan yahay xamdiga qaar ka mid a alxamdu lilah waa kelmadaha ay tahay qofku inuu carabkiisa uga caado dhigo oo uu had iyo jeer aada ugu celceliyo subxaan allah iyo alxamdu lilaah iyo laa ilaaha ila allah iyo allahu akbar kelimaadkaasi afarta ahi waa axabu lkalaami ila allahi jala wacala sidaynu xaadiidta kitaabuladkaarka ku gaadhi doono waa hadal la yidhaahdaba hadallada ilaahay jala wacalaa ugu jecel yahay sidaa awgeed baa qofku inuu badiyo oo had iyo jeer uu ku dikriyo oo uu ku celceliyo ay muhiim tahay kitaabu salaati calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu kitaabu yahay kanina salliga rasuulka lagu salleeyo salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh salliga rasuulka lagu salleeyaana waa waajib weeye xaalado gaarana mar walbana qofka muslimka ah waa cibaado u furan oo ilaahay uu ugu dhowaanayo xaalado gaarahoo si gaara loo jideeyeyna wuu jiraa oo tusaale ahaan salaadii faralka ahayd atixiyaadka dambe marka la akhriyo rasuulka in lagu salliyaa sala allahu calayhi wasalam waa waajib weeye waaya baabu lamri bisalaati calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala allahu tacaala ina allaha ilaaha iyo wamalaa'ikatahu malaa'igtiisuba yusalluuna waxay ku salliyaan cala nabiyi nebiga ayay ku salliyaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka la yimi ow salluu ku salliya calayhi korkiisa wasallimuu salaama tasliima salaamid salaam ilaahay jala wacalaa salliga uu rasuulkiisa ku salliyayo waxay ahlulcilmi badani doorteen macnihiisuu yahay inuu yahay hanaa'uhu fi lmala'i lacla yani malaa'igta xagga sare joogta ammaanta ilaahay uu ka agamaanayo inay tahayba ahlulcilmi badani ay doorteen oo salliga ilaahay uu rasuulkiisa ku salleeyaa raxmad aanu ahayn haddii raxmad xataa la yidhaahdo qudheedana waa raxmad khaaso oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam laa'iqu ah salliga malaa'igta waa istikfaar kadalika salliga aadamuhuna duca weeye aayadda qur-aanka waxaa laga qaadanayaa ahmiyadda iyo weyneynta salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo ilaahay intuu tamhiid inooga dhigay ama uu inoo horreysiiyey ilaaha weynee waaxidka ah iyo malaa'igtiisa sharafta badaniba inay nebi maxamed ku salliyaan ayuu innagana ina faray inaynu ku sallino inu salaanno ilaahay jala wacalaa ayuu ina faray waaya qaala wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma anahu samica wuxuu maqlay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay man sallaa calaya qofka igu salliya salaatan hal salliya qofka igu salliya sala allahu calayhi ilaahay baa isna ku salliya biha halkaa salli sababtii casharan toban jeer baa ilaahay ku salliya rawahu muslim toban jeer ayuu ilaahay jala wacalaa isagana ku salliya oo uu u naxariistaay uu ammaanaa wanaag iyo khayruu siiya waaya xadiidka markaa waxaa ku sugan boorin salliga rasuulka laynagu boorinayo oo ajarkaa weyn bay leedahay xasanaduna dee waa bicashri amhaaliha saynu marar kala duwan soo maran marka haddaad doonaysa inuu ilaahay kugu salliyo salliga rasuulka joogta iyo ku celceliyo aad iyo aada u laasima qaala wa can ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal awla naasi dadka kuwa uu iigu dhowey bi aniga yowma alqiyaamati maalinka qiyaame akharuhum calaya salaatan waa kuwa iigu salliga badan qiyaamaha dadka waxa iigu dhow kuwa iigu salliga badan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidkani xadiid daciifa weeye xasan maaha sidaa uu sheegay tirmidiyo waa xadiid daciif sanadkiisa waxaa ku jira muusa bnu yacquub nin la ydhaha sayi lxifdiga wakadalika cabdillaahi bnu kaysaan xadiidkani markaa waa daciif laakiin salliga rasuulku inuu aada cibaado u qiimo badan yahay oo ilaahay jecel yahay oo ilaahay loogu dhowaado waa midda axaadiis badani ku ku sugan waxaan u baraarujiyey ibnu xibbaan caalimkii la odhan jiray xadiidkan markuu soo arooriyey saxiixiisa dabadeed fii hada alkhabari daliilu cala ana wla annaasi birasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama fi lqiyaamati yakuunu asxaabu lxadiid id laysa min hadihi اlummati qowm akharu salaata calayhi sala allahu alayhi wasalama minhum wuxuu uhi wuxuu khabarkani daliil u yahay in dadka maalinka qiyaamo rasuulka ugu dhow ee ugu xigee ugu awleysan ay yihiin asxaabulxadiidka dadka xadiidka rasuulka had iyo jeer akhriya ee takhriijiya ee maaragtay aanu ka had iyo jeer akhrista waayo cid ka salli badani ma jirtaba mar walba rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka xadiiskiisa lasoo qaado rasuulkaa yidhi sala allahu alayh wasalam sala allahu alayh wasalam sala allahu alayh wasalam intaasoo jeer bay odhanayaan jacalana allahu minhu waxasharanaa fii zumratihim taxta liwaai sayidi waladi aadama sala allahu alayh wasalama yowma alqiyaamati walaa fakr ilaahay baynu markaa weydiisanaynaa inuu waxa weeye asxaabulxadiidkaasi inagu daro qaala وعn أws بn أwsi radي الlه عnه qaala qaala rasuul الlahi slى الlه عalayه waslm ina min أfضل أyaamiكm maalmihiina kuwa ugu fadliga badan waxaa ka mida yowma اljumucati maalinka jumcaha oo kolka laega maalmaha wiiga ayay ugu fadli badan tahay faakiruu alaya faakiruu badiya min الصalaaةi calaya saliga ay igu saliyaysaan aniga badiya fiihi ay fii yowmi اljumuca maalinka jumcaha dhexdiisa fa ina salaatakum maxaa yeelay salligiinu macruudatun calaya waa mid laysoo bandhigayo weeye faqaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay wa kayfa tucradu sidee baa lagugu bandhigayaa salaatunaa calayka salliga aanu kugu salliyayno waqad aramta adigoo baaliyoobay oo macni dee xabaal lagu dhigay oo haddii aan laba kuu roon yahay halkaa ciiddu kugu cunta qaala wuxuu hi yaquulu qaala wuxuu uhi macnii raawiga xadiidka warinaya yaquulu nusqadaa riyaadka yaquulu baa ku dhacday laakiin haddii la eego abu daawuudka yaquuluuna ayaa ku taalla qaala wuxuu raawigu uhi yaquulu yaquuluuna waxay leeyihiin ay u jeedaan baliita markay aramta leeyihiin baliita adigoo baaliyoobay qaala wuxuu rasuulku uhi ina allaha ilaahay xarama wuxuu ka xaramay cala alardi dhulka ajsaad alambiyaa'i ay an taakula ajsaad alambiyaa inay cunto jidharhka ambiyada rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidku waa xadiis saxiixa weeye waxaana laga qaadanayaa xadiidka horena waynu u soo maray waxaa laga qaadanayaa in salliga rasuulka la badiyo maalinka jumcaha in aada loo badiyo salliga rasuulka iyo habeenkiisa sala allahu alayh wasalam salliga rasuulkana rasuulka waa loo bandhigaya waay garanay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa faa'iido muhiim oo ah ambiyadu inaanay maaragtay jirhkooda cunin ciiddu cunin xabaalahooday ku nool yihiin sida xadiid kaleba ku soo aroortay oo ay ku tukanayaan laakiin xayaatada ambiyada lagu sifaynayo iyo tashuhadada ilaahay uu ku sifeeyey iyo dee guud ahaan maaragtay xayaatada ay ku jiraan ahlulbarsakhu tan adduunyada la mid maaha la ysagana qiyaas qaadan maayo soo ma aragti shaqo iskuma laha qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam raqima waxaa boodhoobay anfu rajulin qof afsankii qofkaasoo dukirtu laygu xusay cindahu agtiisoo falam yusalli calaya aanigu saliin rawaahu abu rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun xadiidka wuxuu leeyahay sheekh saliim waa saxiixun ligayrihi markaa xadiidku waa maaragtay waa xasan oo waa xadiis sugan waa tahay raqimana macnihiisu waa lasiqa bituraab ciidduu ku dhagay weeye waxaana laga wadaa wuu dulloobay oo aada iyo aada buu bahdilmo u liitaa qof rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa inta lagu soo qaaday dabadeetana aan ku salliin waayo nooc waxay taasi sheegaysaa inaanu rasuulka aada u weyneynayn sala allahu calayhi wasalam de hadduu rasuulka aada u weyneynaayo salligiisa jecel yahay marka uu maqlaba uu ku salliila calayhi asalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi wa canhu radia allahu canhu iyo waxaa kaloo abi hureyre laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa tajcaluu haka yeelina qabrii qabrigaaga ciidda ciida ka dhigina maxaa looga jeedaa ciida ka dhigina ciiddu waxay noqotaa ciid makaani ah iyo ciid zamaaniya labadaba way noqon kartaa marka macnuhu waxa weeye qabrigayga meel aa wakti iyo madal u samaysaan kolba aad timaadaan tusaale ahaan sanadkii mar timaadaan ama laba jeer ama ka badan oo isugu timaadaan oo sida ciidda ka dhigataan qabrigayga ha ka yeelina waay haddii qabrigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu diiday in ciid laga dhigo fa qabru kayrihi awlaa bidalik dee qabriga ciddii kalena laga dhigi maayo waxa weeyaan maaragtay ciid laga dhigan maayo wa salluu calaya igu salliya fa ina salaatakum maxaa yeelay salligiinu tabluqunii way soo gaadhaysaa xaysu kuntum meel kastood joogtaan haddaa qabriga dul joogtaan iyo haddaa iga fog tihiinba way soo gaadhaysaa salligaa igu sallidaan rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix marka qabriga rasuulka in ciid laga dhigto oo wakti inta loo sameeyo kolba la yimaado hada laa yajuuz wakadalika qabru kayrihiina ma banaana waay saxaabadii rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim may samayn jirin inay qabriga rasuulka ciid ka dhigtaan oy maaragtay markay muddo joogaanba yimaadaan oo idhaahdaan rasuulkii baanu ziyaaranaynaa ziyaaradii rasuulkaanu dhigaynaa xabaalihiisa dul yimaadaan ee wax ku qalqalaan oy dul dul joogaan arrintaa may samayn jirin saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim lagama yaabana waxaa la yidhi ibnu cumar baa markuu safar ka yimaado uu madiine markaa intuu ka safro deetana soo noqduu yimaado ayaa qabriga rasuulka iyo dee aabihii iyo maaragtay abubakar uu soo siyaaran jiray baa layihi bas laakiin may ahayn hadyigoodii iyo dhaqankoodii in haddii aan laba kuurin oo ciidaha noocaasa ka dul samaystaan halkaa waxaynu markaa ka qaadanaynaa arrinta dadka qaar ay caanka ku yihiin oo ah xabaalaha in maaragtay la siyaarto oo wax lagu qalqalo waxa weeyaan marka wakti loo sameeyo ama sanadkiiba mar ha noqdo ama bishiiba mar ama ha ka badnaado ama ha ka yaraado hada laa yajuuz waa bidcatu lmunkara isagoo bidca baa waxaa inta badan raaca shirkiyaad iyo haddii allaba kuu roon yahay macaasi iyo muxaramaad ba raaca laa yajuuz xabaalaha in la dhisaa ma banaana in laga barakaysto oo la ysku masaxo oo la ysku duugduuga ma banaana ciiddooda in la rarto oo la qaato iyadoo maaragta laga barakaysanayo ma banaana in wakti loo sameeyo oo kolba la idhaha waa la ziyaaranaya ma banaana xataa ziyaaradooda in safar loo gala ma banaana oo qabriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam xataa inuu qofku idhaahdo safar baan u gelayaa si aan qabrigii rasuulka usoo booqdo hada laa yajuuz ma garata waayo xadiista saxiixii waxay sheegaysaa safar cibaadaha saddex masaajid unbaa loo geli karaa saddexdaa masaajid waa masaajidka rasuulka iyo masjidulaqsa iyo masjidulxaram qabriga rasuul kuma jiro qubuurta kale ambiyaduna kuma jiro meelaha kale iyaguna maaragtay dadka qaar ay weyneeyaanna kuma jirto ma fahamta waa haddaad see qabriga rasuulka qofka aan madiine deganayn usoo booqan karayaa hadii la yidhi safar loo geli maayo wuxuu samayn karaa qofku masaajidka rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu u safro u qasdi karaa ila masaajidka rasuulka in loo safro waa la ogoli masaajidkii rasuulka haddii la tago dee qabrigiisana waa ka ku yaallo marka aad masaajidka rasuulka tagto ead ku cibaadaysato qabrigiisana waad soo booqan kartaa marka qaladkiina waad ka badbaadday qabrigii rasuulkana waad booqatay calayhi salaatu wasalaam waay xabaalahaasi umuur fara badan axaadiid fara badan baa ka digtay waayo waa meelaha dadku had iyo jeer shirkiyaadku ay ka soo galaan ee ay ku lumaan wey waay salliga aynu rasuulka ku sallinayna iyo salaanta aynu salaamayno labadaana waa la gaadhsiinaya xadiid kale wuxuu rasuulku ku sheegay sala allahu alayh wasalam ina lilahi malaa'ikatan sayaaxiina yuballiquuna can ummati salaam wuxuu leeyahay ilaahay jala wacalaa malaa'ig dhulka saa u marto oo ummadayda salaanta ay salaamaysa iga soo gaadhsiinay qaala wacanhu ay wacan abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama xadiidkaa horta hore wuxuu sheekhu hi rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix sooma xadiidku waa xadiid xasan aho waa xadiid sugan weeye waxaanuu ka mid yahay axaadiidta kitaabu towxiidka wacanhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal maa min axadin qof ma jiro axadkaasoo yusallimu calaya islaamaayo ilaa hadduuse jira radda allahu calaya ruuxi ilaahay baa naftayda ii soo celiya xataa arudda calayhi salaama si aan salaanta uga celiyo rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkana ma aragtay sanadkiisu waa xadiid xasan yahay weeye marka ambiyadu inay ku nool yihiin xabaalahooda ayaa xadiidta ku soo arooray jidhkoodana aanay ciidu cunin laakiin noloshaasi nololtaan dunyada la mida ama looga qiyaas qaadan karo ma aha sidaa awgeed ba xadiidkan waxaa ku soo arooray ilaahay nafta ayuu ii soo celiyaa marka haddii allaba kuu roon yahay lay salaamo taasi markaa maxay tusinaysaa naftiisu inaanay jasadkaa ku sugnayn mar walba waaya wallaahu aclam si kastaba ahaatee xadiidkaa waxaa laga qaadanayaa sharaftay leedahay ku salliga iyo salaamista rasuulku sala allahu calayhi wasalam sharaftay leedahay ladaa u fiirso rasuulkii baa la odhanayaa addoonka hebelah oo ummadaada ka mid ah kusoo salaamay oo la gaadhsiinaya kolkaasuu kaa celinaya weliba wacan caliyin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama albakhiilu qofka bakhaylka ahi man dukirtu cindahu waa ka agtiisa laygu soo qaaday oo falam yusalli calaya aan igu salliin rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiixun xadiidkana waa saxiixun liqowlihi buu sheekh sulaym sheekh saliim wuxuu odhanaya waa saxiixun liqayrihi wuu sugan yahay markaa xadiidku bakhaylku waa ka inta agtiisa laygu soo hadal qaaday oo la yidhi nebigii ilaahay ama rasuulkii sala allahu alay wasalam aan igu salli kaasaa bakhayla oo bakhaylnimada waxaa la yidhaahdaa xagga maalka uun ma gasho eh dhinacyo kalena way gasho xagga daacada iyo khayrka iyo cilmiga iyo maaragta salliga rasuulkana way gelaysa waana sifo xun dee bakhaylnimadu iyo sifo wanaagsan ma aha qaala wacan fadaalata bni cubaydin radia allahu canhu qaala samica rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu maqlay sala allahu calayhi wasalam rajula nin buu maqlay ninkaasoo yadcuu ku ducaysanaya fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda oo lam yumajid illaaha tacaala ilaahay aan weynaynin oo xamdiin walam yusalli cala nabiy nebigana aan ku salliin sala allahu calayhi wasalama faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alay wasalam cajila haada uu degdegay kani kani uu degdegay uma dabadeetana dacaahu uu yeedhay oo faqaala lahu wuxuu ku yihi isagii aw liqayrihim ama qayrkii idaa sallaa axadukum midkiin markuu ducaysanaya falayabda'a ku bilaabo bitaxmiidi rabbihi mahadinta rabbigii subxaanahu iyo wahanaa'i calayhi ammaantuu rabbigii ammaanaya uma yusalli cala nabiyi dabadeeta nabiga ha ku salliya sala allahu aleyh wasalam uma yadcuu bacdu intaa dabadeed ha ku ducaysto bimaa shaa wuxuu doono oo khayr adduunye mid aakhir ah rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix xadiidkaasina xadiid saxiixa weeye waxaanuu inoo tilmaamayaa marka qofku ilaahay baryayo inay tahay ilaahay ammaantiisa iyo xamdigiisa iyo salliga rasuulka inuu horraysiiyo sala allahu aleyh wasalam arrintaasina waxay maaragtay keenaysaa ee ducadii in laga aqbalo waa min asbaabi istijaabati ducaa asbaabta qofka ducada lagaga aqbalo ayay ka mid tahay qofkuna haddaanu ducadii kuwaa ku bilaabin yacnii inuu degdegay baa laga qaadanaya waaya qaala wuxuu uhi wacan abi muxamedi kacbi bni cujrata radia allahu canhu qaala kharaja calayna waxaa nagu soo baxay annabiyu nabigaa nagu soo baxay sala allahu alayhi wasalam faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow qad calimna ee qad carafnaa waanu ogaanay kayfa nusalimu calayka sidaanu kuu salaamayna fakayfa nusalli calayka sidee baanu kuugu sallinaa dee mar haddii ilaahay jala wacalaa uu soo dejiyey salluu calayhi wasallimuu tasliima waxay maaragtay leeyihin saanu kuu salaanno waanu garannay oo halkay ka garteen dee waatan atixiyaadka ama tashahudka ku soo aroortay assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh sii loo salaamayo waa taa taa iyada waanu fahnay bay dha laakiin sidaanu kuugu sallinaa qaala wuxuu rasuulku uhi quuluu waxaad tidhaahdaan allahuma salli calaa muxamed wacalaa ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedi wacalaa ali muxamed kamaa baarakta calaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid muttafaqu calayh allahuma allahyow salli amaan calaa muxamedi wacalaa ali muxamed muxamed aalkiisana amaan oo looga jeedo dadkii qaraabadiisaha muminiintaha ama atbaacdiisa oo dhan kamaa sallayta calaa aali ibraahiima sida aad aadka nebi ibraahimba u maaragtay ammaanta innaka xamiidun waxaa tahay allaha la mahadiyo ay maxmuudun majiidun sharafta badan ee weyn baa tahay allahuma baarik calaa muxamedin ilaahu barakee nebi moxamed wacalaa aali muxamedina barakee kamaa baarakta calaa aali ibraahiima innaka xamiidu majiid waaya markaas sidaasi dhaha buu yidhi waa salaatu libraahimiya ayuu u sheegay oo waa salliga kayfiyadda ugu fadli badan bay ahlulcilmigu idhahdaan ugu fadliga badan waay qaala wa can abi mascuudin ilbadriyi radia allahu canhu qaala ataana rasuulu ullah rasuulka ilaahay baa noo yimi sala allahu calayhi wasalama wa naxnu fii majlisi sacd bni cubaada radia allahu canhu annagoo fadhina golihii sacd ibnu cibaadoo la joogna fa qaala lahu rasuulka wuxuu ku uhi bashiir ibnu sacdin bashiir ibnu sacd alansaari weeyaano waa nucmaan ibnu bashiir nucmaan aabbihi weeye wuxuu ihi markaas saxaabigaasi amarana allahu tacaala ilaahay wuxuuna faray rasuulka allow an nusalliya calayka inaanu kugu sallina yaa rasuula allah fakayfa nusalli calayka sidee baanu kugu sallina fasakata rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuu aamusay sala allahu aleyh wasalam xataa tamanaynaa ilaa aanu ka jeclaysana annahu lam yasalhu inaanu weydiiyeen ilaa aanu nihi talo miyuu ka xumaaday maxaa markaa rasuulka uu kaba weydiinaya muu iska da-ay uma qaala rasuulu llahi dabadeeta rasuulka ilaahi wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam quluu waxaad tidhaahdaa allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin kamaa sallayta calaa aali ibraahiima wabaarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin kamaa baarakta calaa aali ibraahiima inaka xamiidu majiid wsalaamu salaamtuna kamaa qad calimtum waa sidaad garateene kamaa qad caraftum rawaahu muslimun muslim baa wariyey marka salliga rasuulku sala allahu calayhi wasalama laba dhinacba ahmiyad weyn buu ka leeyahay waa dhinace waa layna faray salluu calayhi wasallimuu tasliima waa ta kale eh saxaabadu waxaad arkaysaa inay ahmiyad weyn siinayeenoo ay rasuulka weydiinayeen sala allahu aleyh wasalam siday ugu salli lahaayeen xadiidkan markaa hore ee abi moxamed kacb bnu cujra uu warinayo wuxuu ihi waxaanu nidhi rasuulka ilaahay oo qad calimnaa markaa saasaanu nidhi unbuu ihi cid gaara muu sheeginoo muucayimin wakadalika xadiidka inoo soo socday abi xumayd isna qaaluu yaa rasuula allah waxay idhahdeen rasuulka ilaahayow isna cid muucayimin laakiin xadiidkan dhexe abi mascuud albadri radia allahu canhu cidda weydiisay inay tahay bashiir ibnu sacd alansaari buu sheegaya marka hadday qisadu mid tahay waxaa lagu xambaarayaa saxaabigan inuu weydiiyey hadday qisadu dee markaa marar kala duwan ahaydna waa halkeeda qaala wa can abi xumaydin isaacidiyi radia allaahu canhu qaala qaaluu yaa rasuula allah waxay idhahdeen rasuulka ilaahay ow saxaabadu kayfa nusalli calayka sidee baanu kuugu sallinaa qaala wuxuuhi quuluu waxaad tidhaahdaan allaahuma salli calaa muxamed ilaahay ou ku salli nebi moxamed wa calaa aswaajihi wa duriyatihi xaasaskiisiina ku salli wa duriyatihi caruurtiisiina ku salli ubadkiisi kuwa toosu dhaliyo kuwaysii dhaleenba kamaa sallayta calaa aali ibraahiima sidaad ugu salliday nebi ibraahim aalkiisa wabaarik calaa muxamedin wacalaa aswaajihi wa duriyatihi kamaa baarakta calaa aali ibraahiima inaka xamiidu majiid muttafaqun caleyh markaa xadiidkana markaa aswaajtii iyo duriyadii ayuu isna ku daray waa tahay si kastaba ha ahaatee axaadiidta sheegaysaa kayfiyada rasuulka loogu salliyayaa sala allahu alayh wasalam way fara badan yihiin oo kayfiyaad badan oo sugan baa soo arooray sifatu salaati nabiyiga waa ka alimaamu alalbaaniyu ku sheegaya kayfiyado badan oo sugan waayahay kayfiyad kasta oo sugnaatay rasuulka sala allahu alayh wasalam waa loogu salli karaa ikhtilaafkaasina ikhtilaafu tanawuca ikhtilaafka la idhaah weeye ikhtilaafu tadaad maaha waa ikhtilaafu tanawuca waxaa kaloo laga qaadanaya axaadiidtan iyo saniica saxaabadu ay samaynayeen ridwaan ullaahi calayhim in salliga rasuulku yahay tawqiifi waa arrin cibaado ah markaa inta sugan ee soo aroorun baa lagu gaabsanaya lagu joogsanaya wax kale oo dadku waxay doonaan iskaga dardarsan maayaan soo ma aragtid sidaa awgeed baa alimaamu nawowiyu raximahu llahu sida kitaabkiisa la ydhaha aladkaar ku sugan wuu radiyayaa cidda ku kordhinaysa warxam muxamadan waaala muxamadan iyo kelimaadka la mid ah warxam muxamadan waaali muam waaala muxamadin iyo kelimaadka la mida dadka ku kordhinaya wuxuu odhanayaa ziyaadaadkaasi maya lagu kordhin maayo waayo waa tawqiif waxay taasi markaa radin ku tahay dadka qaar oo intay gabayo carabiya iska samaystaan oy nebi ammaan u bixiyeen iyagu dabadeetana salli rasuul ku sheegaya ee caamada iyo dadka aan maaragtay carabid iyo waxba garanahayn ku hodaya u tusaayo inay rasuulka ku sallayayaan sala allahu alay wasalam oo haddii lagu qabsado o la idhahdo ar waxaan iska daaya ama maxaa u daliila ay odhanaya salligii rasuulkaa la diiday soo aragtid salligii rasuulkaa la diiday salliga rasuulku sala ly slam waa cibaado qof muslimina ma diidi karo laakiin muxuu ku kooban yahay intii soo aroortay buu ku kooban yahay ma faanta haddii aada adigu maaragtay shicir carabia ama dee aan carabiba ahayno soomaaliba ha tirinayso ood leedahay rasuulkan ku ammaanaya sala allahu alay wasalam dee waxaa la eegaya isaga qudhiisa qalad diini ma ku jira haddii uu ku jiro waxa weeyaan maaragtay waxyaaba xadguduba shirkiyaad ay ku jiraan ama rasuulkeeda duuniya akhraba siinayso ama aada leedahay qeyb ku oga ama aada ku talax tegayso hada laa yajuus adigu ammaanba uga jeed laakiin ma banaana saxna maaha wakadalika haddii waxyaabaha qaar aada raacinayso ood maaragtay xadrada waxay odhan jireen iyo haddii alaba kuu roon yahay durbaano la garaaca iyo cod jamaaciyahoo laysla jiibinayo oo markaa laysla gijinay ama midna akhri ayadta kalena ka daba odhanaysa iyo wax alla waxaasoo dhami wax daliila ma laha waa bidac iyo khuraafaad wey salliga rasuulka waa la yaqaanaa sala allahu alay wasalam qofkii doonaya ha ku salliyo waay waxaanaynu ognahay ikhwaani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gallad weyn buu ku leeyahay qof kasta oo muslim ah waayo islaamkan aada rumaysan tahay iyo xaqan aada haysato iyo diintan waa kii ilaahay kuu soo mariya sababta kugu ah sacaynkaa maaha waa mucallinkii ummaddan ee koowaad weeye marka qof kasta oo muslima minad iyo gallad weyn buu ku leeyahay rasuulkeenna sharaftali sala allahu calayh wasalam sidaa awgeed baa in aada loogu salliyo oo la joogteeyaa waa muhiim waana ilaahay oo la ateecayo iyo rasuulkii oo la jecel yahay sala allahu calayhi wasalam qofkuna hadduu iska daayo salliga rasuulka dee rasuulkii waxba ma yeelaya calayhi salaatu wasalaam ha yeeshee wuxuu dhibayaa inuu waxyeelayaa maxay naftiisa ayuu waxyeelaya wakadalika suurooyinkaa bidaca ahaynu sheegaynaana qofku inuu ajar ku hela iska daayo ilaahay buu kaga fogaanayaa oo uu kaga durkayaa kitaabkaasina halkaa ayuu inoogu joogaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online